shan iyo tobankii bishii may ee sanadkan aynu ku jirnay ee labadii kun iyo labaiyo labaatanka ayaa markii labaad xafiiska madaxtooyada loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu xafiiska la wareegay waxa uu sameeyey ballanqaadyo ay ugu horeeyeen ka shaqaynta halkudhigiisii doorashada ee ahayd soomaali heshiis ah dunidana heshiis la-ah la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha ba-an ee soomaaliya qarka u saaray macluusha haddaba lix bilood kadib maxaa ka qabsoomay ballanqaadkii madaxweynaha qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waryaheena zaynab abuukar ayaana dadkaasi mikrofonka la dhex martay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa yuusuf maxamuud maxamed oo jooga muqdisho sayn abuukar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamay salaan kadib sidaan wadaad ogsannahaba muddaxileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxaa u buuxsantay muddo lix bilood ah inta uu xafiiska joogo madaxweynaha barnaamijkiisii siyaasadda ee dib u doorashadiis oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiisla ah waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan uu ka qabtay ay u horeeyaan siyaasadda arrimaha dibadda oo uu madaxweynaha uu fadhiisiiyey oo siyaasadda arrimaha dibadda sidaa isku taaba waddankeena hadda ay naqatay siyaasad arrimaha dibadda oo xasiloon dunidana heshiis la ah wax wada qabsina la leh wadamanka kala duwan ee adduunka sidoo kale siyaasadda arrimaha gudaha oo madaxweynaha uu ku guuleystay saa wada ogsantaha muddadii hore oo madaxweynihii hore uu wakhtigu xafiiska joogay maysa dhicin in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay wada shaqeeyaan taasoo oo hadda dowladda dhexe madaxweynaha uu ku guuleystay intii uu xafiiska joogay oo muddo dhowr shir ay isugu yimaadeen sidoo kale sidaa wada ogsantahaba shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada xooga iskaashanayo na waa og tahay oo dee gobollo badan oo waddanka ka mid ah ayay cadowga nabadiidka ka xoreeyeen taasoo looga kaaftoomoba joogitaanka ciidamada shisheeye taasoo inta badan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dhiirigelin weyn u muujisay sidaa ogsantahaba gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud shabeellada hoose baay bakool jubbooyinka oo cadowga deegaano badanoo muddooyinka hore ee ummadda soomaaliyeed ay ku dhibaayeen laga xoreeyey sidoo kale wadanka waxaa jira iidana abaaro abaarahaasuu madaxweynaha wax weyn oo ka qabtay isbedel weynoo wadanka uu ka sameeyey intii joogayta muddooyinka oo xafiiska joogay taasoo shacab badan soomaaliyeed oo halis ugu jiray abaaraha ay dowladda ay ku guuleysatay in isbedel xoog loogu sameeyo marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha halheeskiisa ahaay soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah muddadii lixda bilood oo xafiiska joogay in wax weyn oo ka qabtay waxaan rajayaha inta u dhimana madaxweynaha inuu isbedel xoog leh iyo isbedel waaweyn wadanka ka abuuri doono waa mahadsantihiin waa yuusuf maxamuud axmed oo jooga muqdisho magacayga waxaa la yidhaahdaa gariiqaan doctor mukhtaar nuur abuukar oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya aniga fikir ahaan waxaan qabaa kaan aragti qabaa madaxweynaha jamhuuriyadda ballanqaadka uu sameeyey markii uu ku jiro kambeynka inay wax qabsoomeen waxna ay dhiman yihiin waxyaalaha ay qabsoomeen waxaa ka mid ah runtii oo aada iyo aada u muhiim ah inuu soo celshay xiriirkii caalamiga ahaa ee ahayd soomaaliya ee dariska oo dariskii wanaagii uu soo celshay international communitida uu soo sameeyey soo celshay dagaalanka argixisada oo runtii miiska soo saaray waxyaalihii kaloo daruuriga dhinaan runtii in waxqabadkeeda miiska ay saarayeen waxa dhiman aan isleeyahay waxa weyaan golihii adeega sare ee garsoorka ama golaha adeega garsoorka intaa la keeno waayo garsoor isla xisaabtan haddiisan jirin waxay noqonaysaa meel ciday doonaan oo mas-uuliyiinta meesha joogaan see doonaan inay wax u yeelaan ama see doonaan inay wax ka sameeyaan waxaa loo baahan yahay garsoorkan cabashadiisa wuu soo badbatay dhowr jeer ayaa ayaa runtii kusoo noqnoqday cabashadan waxaas leeyahay madaxweyneha waxaan ka codsanayna inuu shan qofood ama guddi ama xubno inuu soo saaro oo cabashooyinka meesha jiro in bal intii golihii garsoorka laga sameynayo ee bal ay miiska ay soo saaraan la socodsiiyaan cabashooyinkan uu la xisaabtamo waayo goley adeeg garsoorka ayaga weye dadka shaqaalaysiiyo dadka la xisaabtamo dadka garsoorka tayeentiisa iyo waxqabadkiisii iyo dhammaantood wax ka qabtaan haddaysan jirin gole adeeg garsoor cid la xisaabtamaysa aysan jirin cabashooyinkan ay taagan yihiin madaxweynaha dadka mas-uuliyiintan markay u tagaan ay leeyihin wax walba way fiican yihiin wax walba waa okay problemkan uu taagan yahay waxaa la rabaa bal madaxweyne dadka ku imaana excess ayay leeyihiin cabashooyin ayaa meesha taagan dadka imaanayaan dad qaarkood ayaan ku arkayna ama runtii cadaalad darro tirsanayaan in guddi aad u magacaawdin oo runtii intii laga sameynayo golaha adeeg garsoorka ama garsoorka sare ay wax ka qabtaan cabashooyinkan taagan ama ay kula socodsiiyaan warbixinta meesha ka jirto waxaan isleeyahay intaa dhiigbax ayuu noqonayaa waxyaalo badan isbeddelna wuu imaanayaa taa ayaa runtii aan isleeyahay in madaxweynaha uu wax ka qabto inta kale runtii aad iyo aad ayuu dadaalaya waa uu ku mahadsan yahay balqaadkiisina way socdaan sidii uu ku ballamay ayay ku socdaan
magacaygu waxa weeye daahir cabdulaahi cumar waxaan ka tirsanahay dadka si dhow ula socda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waxa weeye barnaamijkan aynu hadda aynu ka hadlayno haddii aynu hore aynu u galno ama aynu ka hadalno waxa weeye xaqiiqda markaynu usoo dhaadhacno madaxweyne xasan sheekh maxamuud kambeynka uu ku soo galay horta madaxweynuhu hadda lix bilood buu jooga ku dhowaad oo waxba kama harin marka may waa u buuxsantay marka waxaa la oran karaa waxna waa u dhammaystirmeen oo waa dhammaystiran yihiin waxna waa qabiyo marka mar waxaynu oran karnaa waxyaalaha qabyadaa waxa weeye marka lagu leeyahay soomaali heshiisa dunidana heshiis la haddii aad maqashid waxa weeye shacabka soomaaliyeed waa isdagaaleen dib heshiisiin inaan loo sameeyo bay rabaan waxyaalo badan ay kala haystaan baa jira inkastoo hadda cidna qabiil aysan isku raadsan marka madaxweynaha dhankaas qabiya waa ka jirtaa inuu dhammaystirana waan rajaynaynaa midda kalena waxa weeye maamul goboleedyada marka lagu leeyahay madaxweynuhu wax weyn buu ka qabtay oo waxa weeye xaggooda inkastoo khilaafkoodu iyo heshiiskooda uu dhowr bilood sii jiro ay isqabtaan weliba inta badan uu yimaado marka kursigu uu gabagabada yahay oo xilku uu sii dhammaanayo madaxweynaha markaa joogta ama xiliyada doorashadoo kale hadda kolba sida inooga muuqata waa heshiis madaxweyne xasan sheekh maxamuudna afar sano oo hore uu madaxweyne ahaa iyo sida aynu ka warqabno shan sano oo bannaanka uu joogay waayo aragnimo u siyaaday iyo hadda uu madaxweyne nasiibka uu leeyahay cid leh ma jirto marka markii uuna lahaa qabiyo ninkeedii baa dhammaystira hadday taaganta daldaloo la hayska jireen ha la yidhaahdo waxbaa yan ii sheeg si ah oo dhiman laakiin madaxweynuhu ballanqaadkiisa wax weyn buu ka qabtay sida aynu ka warqabno waxaana oran karnaa nabadoon weeye madaxweynuhu qabyadii uu shalay sheegayana ha dhammaystirto madaxweynuhuna runta marka aynu ka hadalno sida hadda uu u muuqdo waa kii ka samata bixin lahaa soomaaliya marxaladda ay hadda jirto xasan sheekh maxamuudna xaqiiq inta aynu ka barannay nabadoon weeye marka inta qabyadaana waa la dhammaystirayaa waayo weli dee lix bilood baa lagu jiraa waxaana rajaynaynaa madaxweynuhu inuu ballanqaadkii ka dhabeeyo oo aada iyo aadna waa inii salaamaya
bahda v o yada waa idiin salaamay waa siyaasi abubakar ibraahim cali oo jooga muqdisho waxay ila tahay aragtidayda haddaaba dowladda hadda jirto uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u buucsantay muddo lix bilood ah runtii dhowr qodob ayuu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono runtii arrimihii waxaa ka mid ahaa amniga la dagaalanka khawaariijta iyo dib u siishiin in la samayn doono runtii tii oo dib u siishiintii weli lama gelin qodobkaas laakiin qodobka la dagaalanka khawaariijta ayaa qayb laga bilaabay oo dhex maraayo runtii haddii lasii xoojiyo oo kacdoonka shacabkan laga faa'iidaysto waxaan dhihi karaa inuu meel fiican mari doono la dagaalanka khawaariijta haddana aan arkayo in loo gudbay dhowr hinsi sharciyeed baarlamaanka inay saxiixaan marka waa arrin aad iyo aad u fiican la dagaalankaas waana boorinayaa inaan kaga cajisan oo dardartii lagu bilaabay lagu sii wado oo shanta maamul goboleed oo si toosa wada jira ugu bilowdo waxaan isleeyahay wax waa qabsoomeen sidii la rabay inkastoo aysa ahaynoo weli dhammaystirneen laakiin waxaan is leeyahay waa dhammaystiri doontaa insha allahu soomaalidana waxaa looga baahan yahay far kaligeed oo lama dhaqdo in si wada jir ah wax loo wada qabto ayaan ku boorinayaa shacabka soomaaliyeed aadaan u mahadsantihiin waan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay waxqabadka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud lix bilood kadib markii xafiiska loo doortay